wanaagsan dhagaystayaal waxaad ku soo dhawaataan warka duhur ee reediyo dalsan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
dagaal u dhexeeya ciidanka maamulka somalilan iyo dadka deegaanka ee hubka qaatay oo maalintii shanaad ka socda magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool
maraykanka oo sheegay in aan la aqbali karin duqeynta ciidamada somalilan ay ka geysanayaan magaalada laascanood oo uu ka socdo dagaal xoogan
ciidanka booliiska dowladda duleedka muqdisho oo ku qabtay rag kaarar been abuur ah ku dhacay dad barakacyaal ah
kenya oo soo bandhigtay magacyada shaqsiyaad ay sheegtay inay ka tirsan yihiin al-shabaab oo weerar ka geystay dalkaas
maamulka jubbaland waxa uu sheegay inay u diyaargaroobeen la wareegidda deegaano badan oo al-shabaabka ay kaga sugan yihiin maamulka jubbaland
dowladda federaalk soomaaliya oo lagu eedeeyey inay ka gaabisay xal uraadinta dagaalka ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dalalka dibadana waxa uu waaweyn dadka ku nafwaayay dhulgariirkii ka dhacay dalalka siiriya turkiga oo sii sarkacday
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan isku soo noqod wanaagsan dhagaystayaal waxaad u diyaargarowdaan qodobadii aad maqasheen oo fidsan waa duhurnimo jimco ah taariikhduna ay ku asteysan tahay tobanka bisha labaad sanada labada kun labaatan iyo saddexda u diyaargarooba warkii oo fidsan aynu ku bilownay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa maalintii shanaad oo xiriir ah ka soconaya dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidanka maamulka somalilan iyo dadka deegaanka ee hubka qaatay islamarkaana sheegay in ay diideen somalilan ay qabsadaan magaalada laascanood wararka laga helayo magaaladaas ayaa waxay sheegayaan in hubka noocyadiisa kala duwan ay isku adeegsanayaan ciidamada maamulka somalilan iyo kuwa deegaanka ee hubka qaatay waxaana dagaalka xoogiisa haatan uu ka socdaa saldhigyo ciidanka somalilan ay ku leeyihiin meel banaanka ka ah magaalada laascanood waxaana dadka ku haray magaalada laascanood ee degan ay maqlayaan dhawaqa hubka ay isku adeegsanayaan ciidamada maamulka somalilan iyo sidoo kale kuwa deegaanka ee hubka qaatay waxaana la sheegay in ciidamada somalilan ay madaafiic ku garaacayaan qeybo kamid ah magaalada laascanood waxaana la sheegay in madaafiicda ay ku dhaceen qaarkood masaajido iyo sidoo kale qeyb kamid ah isbitaalka magaalada oo la sheegay in ay burbureen qaybta uu masjidka uga dhacay madfac ay soo tureen ciidanka somalilan sida lagu arkaysa warar laga soo qaaday masaajidka ayaa waxaa ka waxa ay muujinayeen in madaafiicda ay ku dhaceen qeybo kamid a masjidka islamarkaana waxaa sidoo kale la sheegay in madaafiicda ay soo tureen ciidamada somalilan ee dagaalka kula jira kuwa deegaanka hubka qaatay ay ku dhaceen qeybo kamid a isbitaalka oo la tilmaamay in uu burburay waxaana la sheegayaa in weli ay dagaaladu halkaasi ka socdaan maalintii shanaad oo xiriir ah waxaana ciidanka deegaanka ay sheegeen saraakiisha hogaaminaysa in somalilan ciidankooda marnaba aysan u ogolaan doonin inay soo galaan gudaha magaalada taasina ay sii adkaysay xaaladda oo dagaalku halkaas uu kasii soconayo maanta oo jimcaha maalintii shanaad oo xiriir ah waxa ay wararku sidoo kale inta ay ku darayaan in aysan jirin weli wax xal ah oo laga gaaray xiisada ka taagan magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana somalilan ay sheegtay inay halkaasi kula dagaalamayso waxay ugu yeertay kooxo argagixiso ah oo ay sheegeen inay halkaasi ku sugan yihiin waa sida ku dhigeen maamulka somalilan oo war qoraalo kasoo saaray dagaalada ka socda magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaa la sheegay in weli xiisadu ay tahay mid aada u kacsan iyadoona badihii dadkii ku sugnaa magaalada ay isaga barakaceen oo ay aadeen deegaano ku dhowdhow magaalada laascanood oo dadkaas ay doonayaan in halkaasi ay kaga baadaan rasaasta iyo sidoo kale daryanka kale ee madaafiicda ee halkaasi laga maqlayo dhinaca kale mareykanka ayaa waxa uu sheegay in wax la aqbali karo aysan ahayn in duqeymaha ka socda maamulka waa duqeymaha ka socda laascanood ee sii wada somalilan waaxda arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay inaan la aqbali karin duqeyna duqeymaha aan loo meeldayin ee lagu hayo dadka shacabka ee ku nool magaalada laascanood waxay sheegeen maraykanka in wax la aqbali kara arrintaas aysan ahayn waaxda ayaa ku baaqday in si deg deg ah loo joojiyo xiisadaha kasoo cusboonaday magaalada laascaanood iyo dagaalada ka socda halkaas sidoo kalena dadka rayidka ayaa waxay ugu baaqday in ay ka fogaadaan goobaha ay madaafiicda kusoo dhacayaan maraykanka ayaa sidoo kale wuxuu intaa ku daray inay muhiim tahay in la ilaaliyo nolosha dadka rayidka ah oo aan la oo aan la carqaladeen sidoo kalena loo baahan yahay in gargaarka baniaadinimada halkaas la geenayo loo furo gooba imraan mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in xiisadda si wadahadal ah loo baahan yahay in lagu dhameeyo khilaafka ka dhexeeya dadka deegaanka gobolada sool sanaaga cayn iyo maamulka somalilan waxaana sidoo kale mareykanka uu intaa kusii daray in nabaddu ay tahay muhiim mid muhiima islamarkaana la joojiyo xiisadda ka taagan laascaanood dagaalka ka dhacay magaalada laascaanood ayaa waxa uu sababay barakac xoogan oo ay sameeyeen dadkii ku noolaa magaalada
waa ciidanka booliska dowladda ayaa duleedka magaalada muqdisho ku qabtay rag kaarar been abuur ah ku dhacayay dad barakacyaal ah taliska booliska saldhigga degmada dharkiinley ee gobolkani banaadir ayaa gacanta ku dhigay saddex nin oo la sheegay in dad barakacyaasha ah ee ku nool duleedka magaalada muqdisho ay ku dhacayeen kaarar been abuur ah saraakiisha booliska degmada ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in ragga la qabtay ee dadka barakacyaasha ah u sheegayeen inay yihiin rag ka socda hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka taliska booliska ayaa tilmaamay in ragga ay lacag min toban doolar ah ka aruursadeen dadka danyarta ah kadibna ay u qaybeen kaarar been abuur ah una sheegeen in ay dhowaan heli doonaan deeq lacageed iyo raashin gudaha saldhigga degmada dharkeenley ee gobolka banaadir ayaa lagu soo bandhigay saddexda nin kuwaasi oo gacanta ku hayay kaarar ay ku qoran yihiin nambaro iyo magacyo kasmo ah
kenya ayaa soo bandhigtay magacyada shakhsiyaad ee sheegtay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo ay sheegtay in ay weeraro ka geysteen dalkaas cabdiqaadir indhoy ayaa warkaan faahfaahinaya
dowladda federaalka soomaaliya war ka soo baxay hogaanka dembi baarista ee d c i ee dalka kenya ayaa waxaa lagu baaqay shacabka waddanka kenya in ay si deg deg ah ay kaga falceliyaan oo ay hay-adaha sirdoonka waddanka kenya garab ay kaga siiyaan sidii gacanta lagu soo dhigi lahaa shabkad ka tirsan kooxda dagaalamayaasha al-shabaab kuwa oo la sheegay inay ku dhuumaaleysanayaan gudaha waddanka kenya eedeysanayaashan afar ka mid a waxaa la rumaysan yahay inay ku lug lahaayeen weeraro ka dhacay gudaha waddanka kenya iyadoo ciidamada ammaanka ee ismaamulka laamu iyo kuwa deegaanka booniba ay ciidamada shakhsiyaadkan shanta ah ay tuhmayaan inay ku lug lahaayeen weeraro dhowr jeer ah laga geystay jaamacadda gaarisa sanadkii laba kun afar iyo tobankii kaasi oo sababay dhimashada boqol afartan iyo todoba qof oo arday ahaa warkan kasoo baxay dowladda kenya ayaa lagu xaqiijiyay magacyada shakhsiyaadkan iyadoo sidoo kale dowladda kenya ay baahisay xogta sawirada shakhsiyaadkan waxaa ku jiro shakhsi lagu magacaabo ciise cabdalahi axmed kaasi oo la sheegay inuu kasoo jeedo magaalada melindi ee ismaamulka kalib isagoo ku biiray dagaalamayaasha al-shabaab ee soomaaliya labada kun iyo afar iyo tobankii dhowr jeer ayuu ka qayb qaatay weerar ka dhaca gudaha waddanka kenya sidoo kale shakhsiyaadka dowladda kenya ay soo bandhigtay ayaa waxaa ku jiro shakhsi lagu magacaabo muuse mawaarizi oo isaguna lagu eedeeyey inuu mas-uul ka ahaa fulinta weeraradii booni iyo weliba dhaqdhaqaaqa markaasi ay kooxdu ka fuliso gudaha waddanka kenya isagoo ah mid isku xidha kooxda shabaab ee ka dagaalanta soomaaliya iyo weliba degaalaanada kale ee argagixisada ee ka dagaalama waddanka kenya sida lagu yidhi bayaankan kasoo baxay hogaanka dembi baarista d c i-da ee dalkaasi kenya isku soo wadaduub dowladda kenya ayaa sheegtay inay ku raad joogto shakhsiyaadkan xiriirka la leh dagaalamayaasha al-shabaab kuwa oo weeraro markaa marar kala duwan ka fuliyay laba kun afar iyo tobankii ilaa iyo laba kun sideed iyo tobankii iyo laba kun labaatankii ay dhammaantoodba shakhsiyaadkaasi weeraro iyo dil la qorshaysan ay ka geysteen gudaha waddanka kenya
maamulka jubbaland ayaa sheegay inay u diyaargaroobeen la wareegidda deegaano badan oo al-shabaab ay kaga sugan yihiin maamulkaasi ciidamada maamulka jubbaland ayaa waxa ay degmada afmadoob ee gobolka jubbada hoose ay ka bilaabeen dhaqaaqyadii ugu dambeeyey ku aadan inay kula wareegaan deegaano ee al-shabaab ay kaga sugan yihiin gobolkaas saacadii lasoo dhaafaya waxaa degmada afmadow laga dejiyey ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland islamarkaana laga qaaday dhobley wasiirka wasaaradda amniga maamulka jubbaland yuusuf xuseen cismaan dhuumaal oo hogaaminayay ciidamadaas ayaa oo hogaaminaya qorshaha howlgallada jubbaland ay ku dooneyso inay kula wareegto deegaana ka tirsan maamulkaas oo la hadla warbaahinta ayaa sheegay in jubbaland ay u diyaar garowday la wareegidda deegaano ay ku sugan yihiin al-shabaab
howlgalkaas waxaan doonaynaa inaan iskaga sifayno nimankaas khawaariijta ah oo dadkeennii dhibaatada ku haya ama miyi ha noqoto ama magaalo ha noqoto qofka ilaahay baa khalqay hal mar buu dhimanayaa ilaahay baaba nagu xukumay geerida waaba xukuman nahayba haddaan marka mar xukuman nahay inaan si xun ku noolaanno waxaa ka wanaagsan inaan si wanaagsan ku noolaanno dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu eedeeyey inay ka gaabisay xal u raadinta dagaalka ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool cabduqaadir indhey ayaa warbixinta warkani eegaya federaalka soomaaliya ayaa lagu eedeeyaan inay ka gaabisay xal uraadinta dagaalada ka soconaya magaalada laascaanood iyadoo dagaalada magaalada laascaanood maanta maalintii shanaad oo xiriir ay galeen ayaa cuqaasha waxgaradka iyo dadka aldoorka ah waxay dowladda federaalka ku eedeynayaan in kaalinteedii ay gebtay mid ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed oo la hadlay warbaahinta dalsan ayaa waxa uu si adag kaga hadlay xaaladda magaalada laascaanood isagoo sheegay in dowladda federaalka soomaaliya kaalintii lagaga baahnaa ee xal uraadinta xiisada magaalada laascaanood ay ka gaabisay siduu hadalku u dhigay waxa weeye dagaal aada u foolxun oo lagu hortay baa ka dhaxay dadka degaanka ah ayagu waxaa siyaado u ah maatadii baa dhimanaysa guryihii baa dumahaya biyihii baa go-ahaya isbitaalladii hadda shalay waxaa la ii sheegayay isbitaal daawadii tiiro dad dhiig lagu shugaya sida inta madax ku habsaday wixii oo dhan ay baabaa noqdeen qolada kaleeto dhaawacooda waxaa la saarayaa waaraadyaa inta la saaroba waxay sii soconayaan habeen iyo maalin oo ku dhiigbaxayaan ku baaba'aya waxaasna maslaxadda ku jirtaa waxa weeye anigu aan kursi kugu helo iyo igu heli maysid wax kaloo laysku hayo male anigu aan kursi kugu qaato iyo kursi igu qaadan maysid baa dadka intaa dare le ku baaba'aya waa gartay waxa weeye marka meeshaa foolxumaa ku jirta waxaan kaga talinahayaa anigu waxaan kaga talinahayaa warkii aan shalay inaan kaga talinahayaa qolada somalilan waxaan leeyahay war caqligu ha taliyo ee weerarka laascaano khasab lagu ogolaadaa iska daaye dowladda federaalkana waxaan leeyahay doorkii dhexdhexaadineed iyo doorkii waxqabad oo meeshaa leesi lahayd dowladdu waa ku ceegowdo waa ku fashilantay oo ma ay qaban haddii kalsooni ayan jirin oo labada dhinac ay dowladda ku wada kalsoonayn waxaa la rabaa cid kalsooni laga heli karo oo afrika oo carab ah oo labada qola ku karsan xataa inay u qabtaano u keenaan salaadiinta iyo cuqaasha iyo waxgaradka aan iyagu dowlad ku jirin oo qabiil ku jirin oo kuraasta doonayn inay u keenaan inay si wax yidhaahdaan oo wax badan ka galaan weeye inay yidhaahdaan xabadda hala joojiyo camalgal maaha marka dowladdana waxaa leeyahay doorkiini ha gabina
duhor dhegeystayaal aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho waan igin tahay shaacidda warkeyga sooga waxaad dibili kartaa radio dalsan dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlaxel yaabaa talalxel